maxamed macalow nuur oo ka mid ah bahda fanka soomaaliyeed ahna muusigiiste caana ayaa maktabadda weyn ee koongareeska maraykanka ee washington uu uga qayb galay kulan dhinaca fanka iyo dhaqanka ku saabsan kaas oo labadii sanaba mar la qabto stuudiyaha v o a ee washington ayuu nagu soo booqday maxamed macalow waxaana waraystay xuseen barre aadan oo ka tirsan bahda v o a xuseen waad mahadsan tahay shirkaas aan ka qayb galay waxa waaye labadii sanabo mar unbaa la qabtaa koongareeska oo barnaamij lasoo bandhigayo hal sac oo loo tumaayo qolada koongareeska ah marka alxamdulilah sanadka two thousand seventeenka bisha juulaay soomaali ayaa la siiyey inaan kusoo bandhigno fankeena iyo hideena dhaqankeena oo soomaaliyeed ah waat maxaad kusoo bandhigtay bandhigaas hadda aniga waxaan siiyey hadiye ahaan buug oo qoray professor khaalid maxoo iyo doctor sharif cabaas oo ka hadlayo dhaqanka banaadiriga ama xeebaha dadka degaan iyo maxaa lahaa bahan la dhaho suwaaxil xariir iyo garbasaarkiis ishaash mambaylo oo ah dhaqanka reer banaadiriga qafka markii la guursanayo oo oo soo isqaataan marka loor waxaan u qorsheeyey two thousand seventeenka marka uu ilaahay la gaarsiiyo markaan isugu nimaad afar fanaan ayaa lay ogolaaday aniga shan ku ah inaan keeno inaan kaga hadalno fankeena banaadiriga sida taariikhda aweesgeeto doctor raafi maxow awdiinle cali maliixaan sheekh mayo halaag maadaama taariikhdii fanka banaadiriga ou dhumooyo yaa inaan fankii banaadiriga aan tusino bandhig aan kusoo dhigno iyo waxaa kasoo qayb galaysaa khadiija cabdullaahi darees oo ah gabadhii ugu horeysay raadii muqdisho ay ka haysto kun iyo sagaal boqol konti labadii ayadoo lifa iyo fanaaniin kale waa tahay waxaad ka mid ahayd fanaaniinta waaweyn ee soomaaliya bal waxaad fikrad naga siisaa sideed u aragtaa fanka soomaaliya xilligan fanka soomaaliya xilligan waa fiican yahay haddii lagu daro ismaqal maxamed macalow nuur oo ka mid ah fanka soomaaliyeed khaasatan muusigistayaasha caanka waxa uu u warramayay wariyahayaga xuseen barre aadan